bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacd waxaan kusoo jirnay walaalayaal kitaabkii cumdat alaxkaam kitaab adalaaq ayaan kusoo jirnay waxaa ugu dambeeya on kasoo hadalnay baabulcidda ayaan gudihiisa bartankiisa ku jirnay waxaan kasoo hadalnay xadiiska saddex boqol iyo shan iyo toban xadiiskii subeyca ibni aslamiya oon soo sheegnay in uu qabay ninka la oran jiray sacad ibnu khawla oo reer bani caamir ahaa ninkii bedriga ahaa reer beder ahaa uu ka dhintay xajatulwidaac waxaan soo sheegnay gabadhaasi in nabigu sal alay wasalam uu ka dalbay in ay ciddadeeda dhamaystirato weliba iyadoo xaamilo ahayd marka ciddaduna ay tahay ina ay dhasho wax yar kabacdiba way dhashay markii nafaaskii ka go-ayna waxay bilowday inay isqurxiso ragga shukaansanaya isu qurxiso nabiga sala allahu caleyhi wasalam waxaa intaa nabiga aysan u imaan waxaa usoo galay saxaabigii abusanabil markuu usoo galay waa nin reer bani cabdidaar ahaa baa arkay iyadoo isqurqurxinaysa marka wuxuu yidhi inaad guri isu diyaarinaysaan u arkaa ma lihid buu yidhi inaad guri isu diyaariso waxaa marka ay ugu jawaabtay inay nebiga u tegeyso sala allahu aleyhi wasalam ayna u timid nebiguna uu sheegay inay gabadhaasi ay xalaal tahay ninkay rabtana ay guursan karto bal nabiga sal alay wasalam wuxuu u muujiyey inay guursan karto xataa markii iyadoo nifaaska qabto xadiiska sida ibni shahaab laga fahmay wey waxaa xadiiskaasaan kasoo hadalna waxayna xadiiskaasu macnihiisu ahaa gabadha uurka le haddii la furo in uurkeeda inta ay ka dhalaysa ciddadeedu ay tahay mar alla markay dhasho ciddadeedu waa dhamaatay markaas bay guursan kartaa saasa xadiiska baabkiisaan kusoo marnay waxaa marka halkan ka gelinaa baabu taxriimi ixdaadi ilmar-a gabadha in ay isbasaasiso ama ay asay qaadato akthara min thalaatha wax saddex beri ka badan ilaa calaa zawji ninkeeda ma ahani waxaa marka laga hadlayaa gabadha inta isu basaasinaysa ninkeeda muddada loogu talagalay waana maaragtay xadiidkan soo socda xadiidka saddex boqol iyo toban iyo lix can zaynab binti umi salama qaalat waxay tiri zaynab binti umi salama tuufiya xamiim liumi xabiiba ninka xamiim la yihahdaa wuxuu ka dhintay um xabiiba fadacat bisufratin waxay u yeeratay sacfaraan iyo waxyaaba gabdhuhu ay ismariyaan famasaxat bidaraacayha waxa ay ku masaxday oo ku titirtay dhudhumadeeda iyo gacmaha ay iska marmarisay faqaala faqaalat waxay tihi inamaa asnacu haada waxaan arrinkan u samaynayaa liannii samictu waxaan maqlay rasuula allahi sal alla alay wasalam rasuulka alla yaquul isagoo odhanaya laa yaxillu xalaal uma aha limra'atin haweeney tu'minu billahi alla rumaysay walyawmi alaakhiri maalinta aakhira rumaysay an tuxidda inay isu basaasiso oo asay u qaado calaa mayitin qof dhintay fawqa halaathin fawqa halaatin ilaa saddex wax ka badan ilaa calaa zawjin ninkeeda maahane arbacata ashhurin wa cashran waa afar bilood iyo toban beri xamiimkaas marka waa xamiim waa qof oo qaraabo ah oo aada ugu dhowaay oo maaragtay saas oo kale marka haddana qofkaas magaciisa loola jeedaa wuxuu marka xadiisku leeyahay gabadhaasi waxay ismarisay zacfaraan iyo waxyaaba waxaa jira gabdhuhu ay isku gududiyaan ama ay marsadaan gabadha marka asayda ku jirto ninkeeda dhintay inay wax ismarmariso isqurqurxisiyo looma ogola laakiin markii laga dhinto oo ninkeedu ka dhinto waxay sugaysaa toban iyo macnaha afar bilood iyo toban beri ayay sugaysaa nebigu marka wuxuu leeyay sal allau alayh wasalam in aan gabadhu aysan isu basaasin karin qof dhintay aysan asay ama maaragtay saas oo kale uga tegeynin waxay cuni lahayd iyo waxay cabi lahayd iyo waxay saasoo kale jirkeeda marin lahaydba qof dhintay inaysan uga tegi karin dhammaanteed marka laga reebo ninkeeda waxay ka tegaysaa isqurxinta bes jirkeeda ay marinaysa waxa kale sideeda u cunaysaa sideeda u cabaysaa dharkeeda caadiga ay qaadanaysaa dhar qurqurx badan waxaa la diidaya indhaha soo jiita inay isgudguduudiso oo maaragtay saasoo kale cilaansato oo ay marsato huruud iyo wax lamida ayadana lama ogola marka xadiidka waxyaabaha laga faa'iidaysanaya waxaa weeye inaan loo ogolayn gabadha inay ninkeeda waxaan ahayn ay ay ay saasoo kale isu basaasiso markuu ka dhinto masalan aabaheed hadduu dhinto lama ogola inay maaragtay isbasaasiso ay cuntada ka tagto waxaan ujeedaa ay ka tagto dharkeeda iyo waxaasoo kale iyo waxay isku gudguduudinaysa iyo lama ogola wey laakiin saddex beri besa loo ogol yahay haddii aabaheed dhinto hooyadeed dhimato qofay ka saasoo kale inay ka tagto inay waxyaabahii normalka caadiga isticmaali jirta ay isticmaasho ninkeeda laakiin waa afar macnaha afar bilood iyo toban beri xadiiska intaasaa laga fahmaya marka waana ciddada keliya ay gabadha sugayso markii laga dhinto wey waana aayaddii qur-aanka ahayd allah subxaanahu watacaala uu ka leeyay waladiina yatawafauna minkum wayadiruuna azwaajan markii aayaddaasi allah subxana watacala uu soo dejiyey kuwa laga dhintay oo maaragtay kuwa inta dhintay oo alla oofsaday ka tegay haween waxay sugayaan toban afar afar bilood iyo toban beri ayib haddaba maxay tahay gabadha waxyaabaha ay ka fogaanayso markii ay ku jirto basaasnimada amaba asayda waxaana soomaalida u naqaano ma dhar cadcad inay xirataa ma maaragtay inay cuntada ka fogaataa ma inay saliidda marsoyeydaa ma inay fawaakiida iyo qudaartii wax wanaagsanba maya baabka xadiiska ayaa noo sheegi doona haweenta waxyaabaha sharciga uu ka manciyey inaysan aysan samaynin aysan marsanin ama aysan isticmaalin ama dharka aan la ogolan inay xirato baabu ma wuxuu leeyahay mualifka raximah allahu tacaala baabu ma tajanab ma tajanabahu alxaaddu waxa ay ka fogaanayso gabadha basaas macnaha saas oo kale asayda ku jirta ama isbasaasinaysa markii laga dhinto ciddada ku jirta dhimashada ah xadiiska saddex boqol iyo toban iyo toddoba wey can umu catiyata radi allahu tacaala canha ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam umu catiya waxaa laga wariyey rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laa tuxiddu imra'atun laa tuxiddu imra'atun haweeney isma basaasiso asay uma qaado calaa mayitin qof dhintay fawqa halaatin wax saddex ka badan ilaa calaa zawji ninkeeda maahani asaga maxaa loogu ogolyahay arbacata ashhurin wa cashran afar bilood iyo toban beri afartaa bilood maxaa marka ay iska basaasinaysaa walaa talbisu thawban masbuuqan ma labisanayso maro masbuuqa waay sibqi la mariyey maro lwaxa maaragtay saas oo kale maryaha baatiga ah ee la qurqurxiye ee waxyaabaha lagu dharoobay waxaa looga jeedaa marada sharax sharaxa leh qurxan waay ilaa thawba casbin marada casbiga la yihahdo mogi waa maro yaman lagu sameeyo oo midaba kala duwan leh mida laba midab leh midab cad iyo maru ah laba maradaasaa la yihahdaa wey marka waxaa loola jeedaa maryahan qurqurxan ee kalarada leh indhaha soo jiidanaya ee nimanku fiirinaya looma ogola inay xirato walaa taktaxilu ma indha kuulanayso indha kuul inay indhaha maaragtay indha kuusha waxaa la yihahda bahal madow indhaha la marsado oo gabdhaha indhahooda qurqurxinahayo oo nimankuna hataa marsan karaan taas ayaa waxaa la diidayaa gabadho inay marsato ayadana lama ogola walaa tamusu tiiban wax catar iyo barafuun iyo wax lamidana ma taabanaysa uma dhawaanayso walaa shay-an wax maarata waxyaabahaas ka mid oo dhan oo maarata ama barafuunka ah ama waxyaabaha laisku udgiye ah uma dhawaanaysa ilaa idaa tahurat in ay ka daahir noqoto moogiye inay daahir noqoto moogiye oo markii xayd inta ku dhaco ay naadi ay ay daahir noqoto ayada waxyaabaha qaarkood xadiiska uu sheegayo ayaa loo ogol yahay inay isku nadiifiso nubdatan min qustin markaas waxaa loo ogol yahay annubda qayb yar oo min qustin qustiga waxaa la yihahdaa waa cuudka iyo waxyaabaha laisku udgiyo oo saasoo kale bakuurka gabdhuhu isku isku bakuuriyaano markii ay gabadhu ay ay ay caadada ka dahaaro qaadato haddii la dhaho waxba iyosa marsanin waxaa laga yaabaa riixdii iyo waxyaabo saasoo kale inay dhibaato kaga timaado marka inay markay dahaaro qaadato qubaysato isnadiifiso xoogaa cuud iyo waxyaabo lamid oo kale oo nooc bukhaarahoo laisku laisku qiiqiyo kale ah ayadu waa loo ogol yaha wax dhiba ma laha mudatu min qistin aw adfaarin ama adfaar waa nooc barafuunka ka mid ah oo maaragtay adfaar loo yaqaano oon mufrad lahayn wey marka waa mid mado weliba oo saasoo kale gabal gabal loo gooyo oo sida cididoo kale ayuu shabahaa cididuu ogyahay marka qaabka cididoo kale u galoolan yahay kaasoo kalena waa loo ogol yahayo isaga caraftiisaasi caraf oo dad soo jiidanaysa maaha waxyaabihii gabadha ay la karahsanayay kasoo shiiri lahaana wuu ka baabi'inaya marka intaas ayaa loo ogol yahay marka waxa weeye isku soo duuduub xadiiska fawaa-idiisa waxaa ka mid ah gabadha inay horta aysanba loo ogolayn inay mayd ay isu basaasisaba waxaan ninkeeda ka ahayn dadka kale waxaa loo ogolyahay saddex beri ninkeeda markii ay isu basaasisana waxa weeye waxaa loo ogol yahay waxyaa wax walba afar iyo eh, macnaha afar bilood iyo toban beri inay nagaato oo waxyaabaha qaarkood ka fogaato hadday laakiin uur leedahayna waa inta uurka ka dhalaysa waaye marka ixdaad kelimada la yidhaahda magaceedaba waa ziinada iyo quruxda oo qofku uu ka fogaado weeye oo qofku inuu isqurqurxiyo oo in la guursado ay isu qurxisa ayaa loo diidayaa wey Eh, maaragtay waxaa loo ogol yahay gabadha marka maryaha aanan maaragtay aan aan masbuuqa ahayn eh, saas oo kale aan quruxda badnayn inay xirato xijaabkeeda caadiga ah ay wax kusoo qabsanaysa danteeda iyo markay xaajo u baahatay iyo ayadana waa loo ogol yahay Een, waxaa marka xadiiska laga faa'iidayaa wax alla wixii baraafuun ah oo saasoo kale eh, soo jiidanaya dadkan inaan loo ogolayn marka laga reebo dhowrkii waxyaaboodaan hadda ka hadlaynay oo gabadhu markii ay caadada iyo ka dahaaro qaadato loo ogol yahay markaas inay isbukhuuriso oo waxyaabaha laysku shishidoo kale ay qaarkood isticmaasho ayib xadiidka saddex boqol iyo toban iyo sideedaad can umi salama radi allahu tacaala canha umi salama waxaa laga wariyey allaha ka raali noqdee qaalat waxay tidhi jaaءat imra'atu ilaa rasuuli illahi sal allau alayh wasalam haweeney baa rasuulka alle u timid sala allahu alayh wasalam faqaalat waxay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka allow ina bnati gabadhayda tuufiya maaragtay waa la oofsaday tuufiya ibnatii canha zawjuha ninkeedii baa laga oofsado ka dhintay waqad ishtakat caynaha ishayna ka xanuunsan tahay oo ka sheeganaysaa macnaha gabadhii waa laga dhintay oo inay ay isbaasaasiso asay qaadato oo ay ka tagto ziinada iyo quruxda iyo ayaa ayaa maaragtay gabadhii aan- ay ay waajib ku ahayd haddana il baa xanuunaysa afa nakxuluha ma u indhakuuli karnaa oo ilaa hadda quruxda la diidaaye hadda caafimaad ahaan weyo isha indhakuulsha mararka qaarkood isha lagu daaweeyaaye ma u indhakuuli karnaa faqaala rasul lah sala alay wasalam la maratayn aw halaatan saddex jeer ama laba jeer buu la la la dhahay kulli dalika yaquulu la oo mar kasta lahaa uma qaala wuxuu yihi inamaa hiya arbacatu ashhurin wa cashran waa afar bilood iyo toban beri oo keliya waqad kaanat ixdaakuna markii een, waxay ahayd mid adinka idin ka mid a fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliga ahaa tarm- een, tarmi bilbacrati calaa ra'si alxawl digo ayay waxay ku tuuraysay calaa ra'si alxawl een, xawlka oo dhan macnaa sanadka oo dhan waay sanadka oo dhan ayay maaragtay ayaa bacradaas ama digadaas ay madaxa looga shubay faqaalat zaynabu zaynab waxay tidhi kaanat imra'atu haweeneydu waxay ahayd idaa tuufi macnaha waxay sharaxaysaa eh, tarmi al- eh, bilbacrati calaa ra'si alxawl oo ah gabadha in eh, maaragtay eh, saas oo kale madaxa ay ay ay isbasaasinayso oo waxyaaba aan aan aan carfaynin ama saas oo kale ah madaxa looga dharoobay marka waxay leedahay faqaalat zaynabu zaynab baa marka sharaxaysa xadiiska waxay leedahay kaanat imra'atun haweeney waxay ahayd idaa tuufiya canha zawjuha markii ninkeedu ka dhinto dakhalat waxay geli jirtay xibshan xibshi bay geli jirtay xibshiga waxaa la yidhaahdaa Eh, waa qol guri yar oo waab ah oo banaanka maaragtay eh, liidan oo fool xun oo guriga ridiisa laga dhisa waay kaasay geli jirtay meeshaasaa lagu tuurjay guriga aqalka caadiga oo dadku degan yahay waa laga saari jiray waab xun oo fool xun baa inta banaanka loo dhigo baa maaragtay marka bacrada meesha lagu tuurayo waa meeshaas waay meeshaas maaragtay xibshigaas ayay geli jirtay walabisat shara hiyaabiha dharkan ugu liidanna waa loo xiri jiray ugu fool xun oo qubxiga oo qaab darana loo xiri jiray walam tama walam tamassa tiiban walaa shay-an mana taaban jirin wax dhi- eh, maaragtay eh, cadar iyo barafuun iyo wax udga ah xataa tamura calayha sana ilaa sana ay kasoo ba- ay kasoo gudubto uma eh, tu'ta eh, bidaabatin waxaa loo keeni jiray markii hal sana ay meeshaas ku urto oo weel la weel duwo oo dhar quruna loo geliyo oo maaragtay saas oo kale een, dharka aan laga dhaqaynin oo meeshaas gabadhaasi hal sana ay ku urto ayaa waxaa loo keeni jiray daabad ama xayawaan ximaar aw eh, dayr aw sha- aw shaad ama dameer baa loo keeni jiray ama shimbir ama eh, neef ri ah baa loo keeni jiray marka maxaa maxay ku samaynaysaa fataftadu bihi way isku jijabinaysaa oo n- ay gabadhii oo uraysa oo ayadinba aan loo dhowaan karin baa xoolo xayawaanka ka mida loo keenaya waa waqtigii jaahiliga gaalada ay ahaayeen wa ayaa loo keenayaa way isku jijabinaysaa oo maaragtay way isku rugrugaysaa oo way ismarmarinaysaa ayib waa ismarmarinaysaa oo maxaa dhacaya marka een, faqalamaa taftadu bishayin ilaa maata waxaa yarba xayawaan inta loo keenay ay ismarmarisay oo noolaadaba xayawaankaba urkaasu la dhimanaaba oo markii gabadhaasi la marmariyo waxaas bay xayawaankii dhimanayaaba uma takhruju markaasay soo baxaysaa fatu- fatuctaa bacratan markaas waxaa la siinayaa digaa la siinayaa fatuctaa bacratan marka maxay ku samaynaysaa fatarmi bihaa way tuuraysaa uma turaajicu bacda maa shaa'at min tiibin aw gayrihi marka waxa weeye markay tuurto kabacdi way kusoo noqonaysaa intii ay doonto ayaa markaas ay u maamanaysaa diibkeedii iyo wixii ay ismarin lahayd waxaa loola jeedaa marka waktigii jaahiligaha sidaasaa loo dulmin jiray haddana waxa weeye khayrkan baa islaam ku siiyey xadiiska fawaaid badan baa ku jirta fawaaiddaas iyo xadiiska lafdigiisa qayb ka midaba usbuuca dambaan ka bilaabi doonaa insha allahu tacala wsala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamedin wcala ali saxbi ajmaciin